is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumi afar labaatan a m
raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir radio oo maalin kastoo axada aad uga barateen saacaddu kolka ay tahay bariga maraykanka saddexda galabnimo inaad ku kulantaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa akhyaarta waxa ay haatan si toosa nooga dhegeysan karaan taleefonadooda taleefonka nambarka ay si toosa nooga dhegeysan karaanna waa toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan sidoo kale ayaa waxa ay akhyaarta caalamka intiisa kale ay si toosa nooga dhegeysan karaan fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan si toosa aada uga dhegeysan kartaan daafee com wacanoo wanaagsan ayaynu idiin leenahay sida caadada noo ahayd maalin kastoo axada barnaamijkeena waxaanu ku bilaabanaa wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya toddobaadkii tegay ee soomaaliya ayaa guud ahaan barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa ayadoo guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya barfayser maxamed sheekh cusmaan jawaari uu haatan weli ku sugan yahay magaalada baydhabo islamar ahaantaana wadahadallo lagu dhexdhexaadinayo dowladda iyo weliba maamulka koonfur galbeed uu ka wado magaalada baydhabo ayaa haddana dhanka kale odayaasha dhaqanka iyo guddiga guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed waxa ay soo saareen qodobo afar ah kuwaasi oo ayagu sheegayaan in lagu maarayn karo keliya ismaandhaafka haatan ka jira guud ahaan magaalada baydhabo iyo weliba arrimahan ku aadan koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba waryaheena ayaa waxa uu wareystay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cumar dheere cumar dheere ayaa ka hadli doona qodobada ay soo saareen iyo waxa ay yihiin iyo weliba waxa ay qodobadaasi uga jeedaan
kulka iskoo ay ku yeeshteen baydhabo golaha guusiga waxay soo saareen qoraal siyaasadeed oo ku saabsan mowqifka ay siyaasada lixda gobol ay ka taagan yihiin qodobo kamid ah adigu waxaa qodob booqa oo kamid ahaa saddexdii juun wixii lagu lagu dhisay oo saddexda gobol lagu sheegay magaalada xamarkood in la baabi'iyo kadib koonfur galbeed iyo axmed madoobe oo jubba kumeel gaarka ah oo wada hadal siiyo dowladda internationalka internationalkana uu koobta fadhiyo dowladda federaalkana in ay joojiso waxyaalaha xun oo ay ka wada koonfur galbeed dhexdeeda oo ah handadaada hagajugniinta iyo waxyaalaha aan loo baahnayn qodobo saasa oo saddex afar ay soo saareen waan gartay marka maxaa ugu muhiimsana ayaad isdhihi kartaa qodobadii maanta ay si wada jirka ay uga soo saareen golaha guursiga koonfur galbeed ugu muhiimsan ay soo saareen waxa weeye saddexdii juun labada kun afar iyo tobanka shirkii ka dhacay madaxtooyada wixii lagu soo yigleelay in laga tuuro oo aan dib loo soo qaadin kadib wadahadal inay ku yihiin labo in yacni kumeelgaarka jubba iyo koonfur galbeed in lagula hadal siiyo hay-adaha xarabka iyo kana halkaasi ay noqdaan gurjoogayaal saddex in ka bacdi aynu ku yihiin koonfur galbeed in lagula hadlo oo dib u heshiisiin la hadlo waan gartay een, wararka qaar waxa ay sheegayaan een, in maamulka lixda eh, gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya ay doonayaan in wadahadal ay la galaan een, maamulka jubba arrintaasi maxaa ka jira taasi waa wakti kasta waa ku celcelinaa diyaar waxaan onahay in siyaasada guud ahaan koonfur galbeed ay diyaar u tahay jubba waxaa ka dhexeeya dalka iyo shiigaanka ka dhexeeya jubba nimanka kumeel gaarka ka ah iyo koonfur galbeed in lagula hadal siiyo annaga waxaan diyaar u nahay shacabka ku nool koonfur galbeed in aan la kala googooynin lixdooda gobol yacni wax loo habeeyo annaga inta badan nala wada hadal siiyo arrintaasaan diyaar u nahay taas waqti kasta waa ku celcelinaa golaha guusigana qodobkaas asiga waa ku celceliyey Een, xildhibaano hore ugu sugnaa magaalada baydhabo een, taageersanaa een, maamulka saddexda gobol een, maanta waxaa la leeyahay eh, in kulan ay la qaateen gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari laguna wado in maamulkiina kulan ay la qaataan bal arrintaasi ka waran والله كل بحلواناتي وحلوانه قرن كل اللي قفكم سيئون بي وحكل قفكم نحن كفر مامل ككفر قلبات إني وحكل قاتان والقلب يستاقان أننا وقف رحتنا إلهي شدوينينا لكن فتح لك كفر بساطا كفر قلبات ما قلوا xildhibaanada taageerayana ee, waa u hambaleynaynaa soomaaliga qof shaksiga soomaaliga ah oo taageeraya koonfur galbeedna meel kasta la jooga waa u hambaleynaynaa xaaladda sidaa wey Een, maxaa diidan in hal maamul aad ku midoowdaan maxaa hortaagnaa aad isdhihi kartaa lixda gobol cid kasta waa kula midoobaynaa laakiin saddex gobol ha la kala jarjaro shacabka koonfur galbeed ee, oo dhibaatooyin badan ee, maaragtay ka soo foolaya sababtoo ah markii saddex gobol meel laga dhiso saddex gobolna meel laga dhiso waa la kala jardarayaa dad la kala jari kara maaha sababtoo ah hadeertaan miisaal waxaan kugu soo qaadanayaa ee, abaartii ka dhacday gado iyo meesha la yidhaahdo bakool xoolihii waxay hadda ku sugan yihiin buurakaba iyo shabeellada hoose mudul bara way ku sugan yihiin haddii la kala jarjaro waxa weeye dhibaata ka imaanayso xuduudyaal loo samaynayaa dhibaatooyinkaa ka imaanayaan annaga ka hortegi rabnaa oo aan leenahay soomaalida ha garata marka maamulka saddexda gobol oo idinka idinka soo horjeeda maxaad u sheegi lahaydeen maamulka saddexda gobola laga soo horjeedo dad la soo gaday oo meel laga keenaan dalkoodii waa dalka dadkoodii waa dadka Eh, dadka iyo dalka iyo diinta dembiyeyna ka jirin walaalihan lixda gobol aan ku midoowno halkaasna eh, hawsha ha ka socotaan leenahay Een, waan gartay een, marka een, intuu magaalada baydhabo ku sugnaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya wax kulama a wada qaadateen miyaa jira kulamo badan aan wada qaadanay kulamo gaaraya ilaa afar eh, habeen saddexaad ilaa hadeertaan kulamo badan aan wada qaadanay kulamada badan aan wada qaadanayna waa isfahamsiin bay ahayd wax badan baan wax tusnay xildhibaanadii yimida wax badan wax tusay Eh, kolley kolley un hadeertaan fikirkii hore in xoogaa yacni uu ka yar dabcay oo markaas iyada dowladda federaalka ee, wakiilka uu ka yahay uu kula noqon doono fayis cusub aanu filinaynaa haddii waa la yidhaha Een, waxyaabihii ugu muhiimsanaa aad ka wada hadasheen oo kaleed maxaa noo sheegi kartaa waxaa ugu muhiimsanaa lixda gobol ee koonfur galbeed inay tahay muqadas aan la tuuri karin cid kasta oo maaragtay yacni xoogaa yacni si kale wax u arkaysana inaan jeclan lahay inaan maaragtay arrintaas ayada aan tusno waxa xaqiiqda oo dhabta ah Eh, cid kasta oo xil raadinaysana aan kusoo dhaweynayno annagana aan diyaar u nahay shacabka soomaaliyeed ee lixda gobol degan inaan u tanaasulno sidaas ayaan maaragtay aan aan u shegeyna aad iyo aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ee ka dhisan haatan magaalada baydhabo cumar dheere oo u waramayay waryaheena magaalada muqdisho halkaa weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosan ooga dhegaysanaysaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa haatan barnaamijkeena waxa uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajirradio com sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxaa si toosaad uga dhegaysan kartaan teleefonadiina idinkoo wacaya telefoonka ah toddobo hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan waxaynu soo gaarnay xilliga aanu ku ballansaneen inaan idiin soo tabinno guud ahaan warar waxaynu idinka qabanay gudaha dalka soomaaliya ayadoo saacadda stuudiyaha haatan ay dul taagan tahay saddexdii iyo saddex iyo soddon daqiiqadood bisha sebteembar maanta waa toddobo sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo toban warka waxaa si toosa idinkaga soo baahin doona stuudiyahan magaaladan atlanta anigoo cabdilcasiis siidi waxaana igala qaab- qayb qaadan doona waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo si toosa hawada u soo geli doona warkii oo kooban agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo maanta xilka qaadis lagu sameeyey iyadoo haatan ay soo baxayaan warar cusub oo sheegaya in madaxweyne xasan sheikh uu ka biyo diidan yahay xilka- xilka qaadistii lagu sameeyey taliye agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyadoo beryahanba ay magaalada muqdisho ka socotay caburin xoog leh oo warbaahinta magaalada muqdisho ay ku hayso dowladda ayaa haddana waxaa muuqata in haatan ay soo shaacbaxayaan in kuwa hor leh la xirayo waxaa haatan si toosa khadka ugu jira waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo isaga inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyoba guud ahaan dalka soomaaliya haye kaafi waa mahadsantaha cabdilcasiis jabhada ayaa caaw waxaa lagu garaacay qaybo kamid ah magaalada muqdisho gaar ahaan bartamaha magaalada intan oo ahay tiro madaafiica ayaa waxay ku dhacday degmada xamar jigad ee gobolka banaadir waxaana madaafiicda ugu badan ay ku dhacday agaarka dekeda magaalada muqdisho ilaa iyo shan ruux oo u badan xaruur ayaa la xaqiijiyay hadda inay ku dhaawacmeen duqeynta caawa lagu garaacay bartamaha magaalada muqdisho iyadoo dowladda federaalka soomaaliya wax faahfaahin aysan ka bixin maalmihii ugu dambeeyey inkastoo caasimada ay ka socdeen howlgallo lagu sugayay ammaanka oo ay wadeen ciidanka dowladda haddana waxaa marmarka qaar magaalada muqdisho ka dhacaa talad ammaan darro iyo weliba duqeyn ay mas-uuliyadooda marmarka qaar ay sheegtaan al-shabaab dhanka kale golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho waxay kaga hadleen ammaanka waxaana wasiirada ay soo saareen digniin kale oo ku aadan rajulguudkii loo geysta hogaamiyaha kooxda al-shabaab axmed jebale golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay ciidamada ammaanka inay galaan feejignaan dheeraad ah si ammaanka caasimadda loo sugo ridwaan xaji cabduuri oo ah afyeenka xukuumadda oo gabagabadii kulanka wasiirada ka hadlay ayaa waxa uu sheegay xukuumadda soomaaliya ayaa waxay ku raaceen in gebi ahaanba xilka laga qaado agaasiyihii guud ee hay-adda nabadsugidda qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbalowse xubnaha wasiirada ayaa waxay sheegeen gudibasho la-aan in ay xilkaasi ay kaga qadeen iyadoona xilkaasi uu ku madax banaa mas-uulkan muddo ka yar laba bilood wararka qaar ee hadda soo baxaya ayaa waxay sheegayaan arrintan inay isjilaan yihiin madaxweynaha soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaare cabdiweli axmed oo madaxweynaha oo wax wararka ahayn markii xilka laga qaaday agaasimaha guud ee hay-adda nabadsugidda soomaaliya oo asagii horey u magacaabay ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa nabadsugidana maanta waxay albaabada isugu dhigtay ilaa iyo laba idaacadood oo kamid ahaa idaacadihii ku howlgalaya magaalada muqdisho idaacadaha maanta masire waxaa kamid ah radio kulmiya iyo radio simba oo ka howlgala magaalada oo ah laba idaacadood oo madax banaan waxaana xarigga labadan idaacadood iyo weliba weriyaal ka shaqeynaya uu ku socodaya iyadoo horey dowladdu ay hawada kaga saartay idaacadaha shabeelle iyo sky sidoo kalena ay xirtay afar kamid ahaa walwadeenadii labadaas idaacadood burhaan diini faarax oo kamid ah maamulka idaacadda kuumiya oo la hadlay warbaahinta wadajir ayaa waxa uu sheegay in dadaal dheer kadib ay suurto gashay in la soo daayo agaasihii idaacaddaas abwaan cismaan cabdullaahi sule oo ciidamada nabadsugidda ay xabsiga u saxaabeen sidoo kalena wuxuu sheegay idaacadda inay hawada isugu soo laabatay dhawaanayo markii maxkamadda gobolka banaadir ay noqdeen ilaa iyo saddex saaci oo ka howlgalaya idaacadaha shabeelle iyo sky kuwaas oo dowladda sababo badan ay ku soo ceelisay oo ay kamid ahaayeen qarandiis iyo weliba inay u gafeen jamuucadda madaxweynaha ayna ka uga shaqeynayeen dhinacyada ka sugursiga ammaanka caasimada soomaaliya dowladda soomaaliya ilaa waxa ay wadaa howlgallo ammaanka lagu sugayey sidoo kalena dadka looga dhigayo maleeshiyaadka midka ku heysta caasimada waxaana dhowaan xiliska nabadsugidda gobolka banaadir uu ku hamray idaacadaha iyo weliba warbaahinada madaxa banaan ee ku yaalla magaalada muqdisho laba qodod oo kala ahaa in aysan baahi karin wararka la xiriira al-shabaab iyo weliba wararka ku saabsan ammaanka caasimada soomaaliya dhanka kalena odayaal ka soo jeeda gobolka galgaduud oo maanta diyaarad ka raacay magaalada muqdisho kula soo jeeday gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa kooxda ururka ahlusunna oo ka arrimeysa deegaano ka tirsan gobolkaas waxay ka sociyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada ee xasan xilmi yaxya oo keliya nabadoonada ka soo jeeday gobolka galgaduud oo la hadlay warbaahinta wadajir xafiiskooda magaalada muqdisho ayaa wax xigay oo uusan garanayn sababta looga sociyey garoonka diyaaradaha ee magaalada baxeel iyaoonay sheegay in ay doonayeen inay u furgalaan xaaladda abaaraha ka jira deegaanada gobolkaasi galgaduud si dowladda gurmad iyo gargaar degdeg ay u gaarsiiso abdoon xasan ayaa sidoo kale wuxuu wadajir u sheegay in qaar kamid ah odayaasha markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha magaalada jirceel in ay kudil u geysteen maleeshiyaadka ahlusunna ee ka arrimiya deegaano ka tirsan gobolka galgaduud
kadib maxaa dhacay marka haye kadibna kuwaa ku gar
sheekh cabdirasaaq ashcari oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ee kooxda ahlusunna wal-jamaaca oo asna la hadlay warbaahinta wadajir ee magaalada muqdisho xafiiskeeda ayaa waxa uu ka hadlay sababta ay u soo celiyeen waxgaradkan wuxuuna sheegay waxgaradkan dhanlaha ay deegaanada galgaduud ugu socdeen in aysan ogeyn sidoo kalena maamulkooda aysan kusoo wargelin
Thank you.
كلها وصلنا والجماعة وكارم من سجل أنا كثير كردوة الجديد أي واحد كنت ورجي أنا ورشها دولتها أي ودوء اللي دولة يو إن ما أمر كلاوتهم أي جبلة مدد أي الجديد وكيا لا برتمها صوماليا إن لما جعلوا جدي تغير لواسين خبرة وكيف تكون هي هولها ما أمر السجع شغلنا كتيا لا برتمها صوماليا جدي أنا روان لك كل ما يلحقناها يجرب رئيس الوزراء صوماليا هي هالكم أي سجارين يعني أي سجارين deegaanadan ku yaala bartamaha soomaaliya in muddo afartan iyo shan cisho gudahooda oo ay haystaan halkaas ay kaga bilaabaan qorshe la doonayo in maamul loogu sameeyo labadani gobol waxaana sidoo kale maamulka loo sameynayo labadani gobol taageersan beesha caalamka gaar ahaan xafiiska qaramada midooda u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo hogaamiye nicolas kay oo ku yaala magaalada muqdisho een halkaad weli kala socotaan oo wadajir radio si toosa idinkaga imaanaysa mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii aan maanta idinku talagalnay haddaba su-aasha soo baxaysa ayaa ah ka qaadista taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliyeed ee laga qaaday xilka maanta la sheegayo madaxweynahana in uu diidan yahay islamar ahaantaana ra-iisul wasaaraha ogaal la-aan madaxweynaha uu kaga qaaday ayaa dad badan waxay su-aal iska weydiinayaan shambaluushe waa ruux nooc maa kulankan ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha wuxuu ahaa mid deg deg ah oo aan horey loogu sii talagelin xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa warbaahinta wadajir u sheegay in ra-iisul wasaaruhu saaka uu isugu yeeray xubnaha golaha wasiirada inay isugu yimaadaan xafiiskiisa kadibna waxaa bilowday shirka golaha wasiirada kaasi oo codka loogu qaadayay agaasimaha guud ee hay-adda nabadsugidda inuu sii shaqeeyo iyo weliba inuu shaqada ka fadhiisto inta badan xubnaha golaha wasiirada ayaa u codeeyay in agaasimaha guud ee hay-adda nabadsugidda cabdulaahi maxamed cali sambaloshe gebi ahaanba uu shaqada ka fadhiisto halka la sheegay in ay jiraan wasiiro tiro yar oo madaxweynaha ay isxigaan kuwaasi oo u codeeyay in uu sii shaqeeyo agaasimaha guud ee hay-adda nabadsugidda go-aanka golaha wasiirada ugu dambeyntii waxaa warbaahinta usoo bandhigay afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli kaasi oo warbaahinta la hadlay markii shirka golaha wasiirada uu soo dhammaaday shirka golaha wasiirada waxaa kaloo maanta ay go-aamiyeen in xilka laga qaado agaasimaha hay-adda nabad sugidda mudane cabdulaahi maxamed cali sambaloshe iyadoo asbaabtana lala xiriiriyey xil gudashada waxaa jira sababo badan oo lagu macnaynayo sababta uu xilka u waayay agaasimihii guud ee hay-adda nabadsugidda soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya ninkan in ay isku dhacsanaayeen asaga iyo weliba ra-iisul wasaaraha muddooyinka ugu dambeeyey taasi oo ka dambeysay kadib markii xubnaha golaha wasiirada iyo weliba ra-iisul wasaaraha ay ninkan ay ku dhaliileen awood badan oo u adeegsaday qaar ka mid ah siyaasiyiinta magaalada muqdisho xubno ka tirsan xildhibaanada iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya waxyaabaha lagu dhaliilay sambalowshe sidoo kale waxaa ka mid ahayd caburinta saxaafadda iyadoo xabsiga loo taxaabay agaasimaha guud ee warbaahinta dowladda agaasimaha idaacadda kulmiye iyo agaasimaha idaacadda simba oo ka mid ah idaacadaha ku yaala magaalada muqdisho iyo qaar badan oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho waxaana sidoo kale ciidanka nabad sugidda albaabada isugu dhufteen ilaa iyo afar idaacadood oo ku yaalay magaalada muqdisho oo ahaa idaacado madax bannaan warar kale oo warbaahinta wadajir ay heshay ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba mas-uuliyiinta dowladda ugu jira ee beesha hawiye ay dacwad u gudbiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayagoo kaga dacwoonaya agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda oo ay sheegeen in uusan mateli karin beeshooda loona baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo waxaana ay si aada ay kaga cabanayeen qorshaha dowladda ay hubka dhigista ee ka bilowday magaalada muqdisho oo qaar badan oo siyaasiyiin ah oo kasoo jeeda beesha hawiye xabsiga loogu taxaabay kadib markii hubkoodii laga qaaday warar kale oo aan la xaqiijin ayaa waxay sheegayaan in booska uu fadhiyey agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda Ma- cabdulaahi maxamed cali sambalolshe la isku qabsaday ayna dacwo ka timid qaar ka mid ah beelaha shanaad kuwaas oo sheeganayay in ay xaq u leeyihiin in xilkan ayaga loo magacaabo mas-uul ka socda maadaama sambalolshe uu kasoo jeeday beesha habargidir xilal waaweynna habargidir ay haysato uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga qaranka iyo weliba dhowr wasiir ku-xigeen oo kale si kastaba ha ahaatee xilka qaadistan ayaa waxaa la sheegayaa in uusan jeclaysan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maadaama madaxweynaha siyaasigan ay aragti ahaan isku dhow yihiin horeyna uu ugu magacaabay safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka ingiriiska xilkan cusubna waxaa madaxweynuhu uu u magacaabay bishii julaay ee ayna kasoo gudubnay markaas oo xilkan laga qaaday agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda genaraal bashiir goobe maxamed kaafi sheekh abuukar radio wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaasi uu ku falanqeynayay shakhsiyadda ninka lagu magacaabo shambaloshe oo maanta xilkiisii waayey halkaa weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosan ooga dhegaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaalada atlanta iyo hareeraheeda maanta ayaa dowladda waxay magaalada muqdisho ku soo bandhigtay nin la sheegay inuu ahaa amiir ka mid a amiirada shabaab waatan hodan wasaaradda amniga qaranka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta warbaahinta usoo bandhigtay maxamed aadam cabdiraxmaan oo lagu sheegay inuu ka mid ahaa muddo shan sano saraakiisha al-shabaab islamar ahaantaana ku sugnaa degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaana la sheegay inuu isku soo dhiibay wasaaradda amniga qaranka goobta maanta lagu soo bandhigaya waxaa kula sugnaa qaar ka mid a waalidiintiisa oo ugu horeeya aabihii aadam cabdiraxmaan afhayeenka maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya cabdulaahi muuse kayse oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in inta xukuumaddu ay ku dhawaaqday afartan iyo shan cisho inay isku soo dhiibaan shakhsiyaadka shabaab ka tirsan ay laamaha ammaanka isku soo dhiibeen dad tiradoodu ay kor u dhaafayso soddon ruux in dhammaan dadweynihii soomaaliyeed ee sharafta lahaa ay qaateen baaqii golaha wasiirada ka soo baxay ee loogu baaqayay in dhammaan dhallinyarada la marin habaabiyey ee kooxdaasi in muddo yaro shan iyo afartan cisho gudahood ah ay ku soo galaan sida hadda aad arkaysaan oad ka warqabtaan maanta waalidiintii baaqaa qaadatay waalidiin badan oo dhowr iyo sodomeeye ah ayaa caruurahooda soo diiwaangeliyey qaarna u baaqeen caruurtooda inay ka soo baxaan kooxihii nabadiidka ahaa kana soo saaray oo hadda ilaa dhowr iyo soddon qof ayaa lagu hayaa xarumaha loogu talagalay in lagu soo dhoweeyo kooxahaasi maxamed aadam oo horey shabaab uga tirsanaa maantana la sheegay inuu issoo dhiibaayay wasaaradda amniga qaranka guddoonsiisay lacag lagu abaalmarinayo taa oo tiradeeda aan la shaacin sida uu sheegayo afhayeenka wasaaraddaasi maxamed yuusuf wayna badan yihiin runtii dhalinyaro fara badanaa soo xarootay waxaan u dooranay maanta maxamed aadan cabdiraxmaan oo amiir ahaa inaan maxaa la yidhahdaa hortiina maanta kusoo bandhigno in uu ka tanaasulay maxaa la yidhahdaa fikirkii qalafsanaa ee adkaa ee muddada dheer uu kusoo jiray uuna qaatay soomaalinimadii waa uga mahad celinaynaa dadaalka waalidka ay sameeyeenna waxaan leenahay waalidkuna waa mahadsanyihin waa laydin ogaanaa hortiinan waxaan rabnaa abaalmarin inaan ku guddoonsiino maxamed aadan cabdiraxmaan abaalmarin lacageed oo wasaaradda amniga qaranka ugu talagashay aad iyo aad ayay hodan uma- u mahadsantahay warbixintaasna ay kasoo dirtay magaalada muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ku sugnaa magaalada baydhabo ayaa weli wada kulamadii uula lahaa qeybaha kala gedisan ee bulshada gaar ahaan siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya sidoo kale ayaa ciidamada ka howlgala gobolada baay iyo bakoolna waxaa lagu soo waramayaa in ay dhul horle ka qabsadeen xarakada shabaab waa kan wariyaheena gobolada koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa la wareegay tuulooyin hoostaga degmada tiyeglow ee gobolka bakool oo ay hore ugu sugnaayeen xarakada al-shabaab howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom ayay kula wareegeen tuulooyinka biyooley sakaroole iyo wargaloole oo bari iyo koonfur iyo waqooyiba kaga beegan degmada tiyeglow ee gobolka bakool kolonel cabdulaahi maxamed ugaas oo ka tirsan saraakiisha ciidamada ay ku sugan degmada tiyeglow ayaa sheegay in dagaal ka dhacay tuulooyinkani ay ku dhinteen ku dhowaad ilaa toban ka tirsan dagaalyahanada xarakada al-shabaab inkastoo xarakada al-shabaab aysan weli ka hadlin howlgallada ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom kaga qabsadeen deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa haddana tani waxay kusoo beegmaysaa xilli uu maalmo ka hor uu halkaasi booqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya maamulka gobolka bakool ayaa sheegay in howlgalka ay ciidamada maanta kula wareegeen deegaanada ka tirsan gobolka bakool uu qayb ka yahay howlgalka badweynta hindiya ee ka socda gobollo ka tirsan koonfurta soomaaliya dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maalintii afraad kulamo kala duwan kula leh magaalada baydhabo odayaasha dhaqanka waxayna ka wada hadlayaan sidii loo mideyn lahaa fikradaha kala duwan ee ay kala wataan maamulada koonfur galbeed mid ka mid ah odayaasha oo la yidhaahdo malaaq mustaf sheekh ayaa warbaahinta u sheegay in ay waanwaan socoto arrimahan ay meel fiican marayaan ayna filayaan in isgaf is-afgarad uu ku dhammaado brofeor jawaare ayaa sidoo kale kulan la yeeshay xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya ka soo jeeda koonfur galbeed kuwaasi oo ka hadlay sidii loo mideyn lahaa xildhibaanada kala afkaarta duwan iyo sidii loo dhisi lahaa maamul goboleed la isku raacsan yahay xildhibaanadaha kulankaasi ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah brofesor dhalxa shariif xasan maxamed ibraahim xaabsade sheekh aadan madoobe iyo xildhibaano kale oo tiradooda gaadhaysa ilaa labaatan xubnood dhinaca kale dibadbax maanta ka dhici lahaa magaalada baydhabo ayaa la joojiyey kaasoo lagu taagi lahaa lagu taageeri lahaa maamulka lixda gobol ka kooban iyadoo ay ishortaageen xildhibaanada shirka uga socdo magaalada baydhabo axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed cumar saalex warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baardheere ee gobolka gedo sidoo kale ayaa axmed waxa uu ku waramayaa iyo biyo iyo baadla-aan ballaaran ay haatan ka jirto deegaanka faafaxdhuun isla gobolka gedo waa kan mar kale axmed raasiga biyaha haddii la helo saddex boqol oo kun ay maraysaa meelaha abaar ballaaran oo dhul ballaaran baa ku dhaqan tahay ilaa ilaa wareegahaan markii loo sameeyo ilaa dhan dhan ilaa saddex boqol oo kilomitir oo wareega dhul isku dhan markii la feeriyo oo abaartaas macnaha hadda biyo la-aanta wareega ka jirta
antaasi maxaa loo aaneynayaa markasta hore dee dadkan kenya biyaha ka heli jireen marka biyo ka heli jira marka horta ceelal macaana male macnaha meel biyo qadar iyo baraaya caalameena male marka roob markuu dee roob markuu dee dee biyo ka heli jira roobkana wuu yaraa sanadkan roobkana wuu yaraa marka saas awgeed marka hadda biyo la-aan badan oo halis badan baa taagan macnaha hadda dadkii sida dhacday xanuun iyo xasaro badan bay bilaabeen iyo biyo la- biyo banaanaana ka dhacday
waatahay sidaan la socono deegaanka faafacluun dadka ku nool waxay u badnaayeen xoolo dhaqato reer guuraha dadkii xoolo dhaqatada ah maadaama biilaan halka ay ka jirto halkee ay u hayaan mees baa ka jira heesa ka jira waxyaaba badan baa jira meesha markaas awgeed macnaa sababta caafimaad laftigeeda waa waa hayad baahsan oo caadi maaha laftigeeda waa taariikh badan loo rabtaa laftinkeeda
fursadan maxaa baaq oo aad jeedin lahayd wallaahi aniga waxaan ka rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in uu dadkaas tagaalosan dadka iyo caalamka iyo cidda wax qaban karta iyo hayadaha caalamiga ah iyo kuwan caalamiga ah labadaba cidda wax tari karta ay soo tarto wax aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay saalex warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baardheere wafdi ka socda hay-adaha caalamiga ee daneeya arrimaha soomaaliya urur goboleedada igad iyo weliba kan midooda afrika oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa bilaabay in ay beelaha la qaataan kulamo ay kaga xaajoonayaan siduu u qabsoomi lahaa shirweynaha la filayo in kismaayo lagu qabto kow iyo labaatanka bishan waa kan warbixin arrinkaa ku saabsan waryaheena
dayaalka allah ku taama saakay waxaa kulan isla qaatay ee, beesha caalamka iyo AAU-da hegel iyo guddiga dibadheshiisiinta ee gobolada jubbooyinka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintii oo maaragtay beesha sira ka soo jeeday iyagoo maaragtay arrintii arrimihii ee, maaragtay shirka dibadheshiisiinta iyo sida loo qaban doono iyo la tashiya ayaa lala yeelanayay danaha arrinkaasna wuxuu ku yimid maadaama shirkii dibadheshiisiinta ay tahay bisha gudaheeda lix iyo tobankeeda danaha lala kulmaniyo beelihii maarata deganaa gobolada jubbooyinka siday u arkaan iyo meesha lagu qaban doono si ay markaas uga noqoto meesha caalamka ee igad iyo qaramada midoobay iyo guddiga dibadheshiisiinta ee gobolada jubbooyinka oo beelaha kala duwan laga soo kala qabtay marka guddigii ugu horreeyey oo lala kulmo wuxuu noqday ee guddiga ee maarata siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka oo soddon xubnood laga soo xulay fikradooda iyo afkaartooda loo wareysto iyo shirka dibadhesiisiinta meesha lagu qaban doono iyo sida loo qabo meesha sare dadkii istataasan maaqsan dhalin in lala kulmo qabeelkii ugu horeeyey wuu sheegeen dadka dagaalka ku dhacay dhibka ku dhacay beeshin dagaalantay inaad tihiin baa idiin soo hormarin ayay yidhahdeen guddiga dibadhesiisiinta aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxau ahaa waryaheena koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi oo ka wareystay wafdiga maanta kulanka la yeeshay beesha sade ee magaalada kismaayo waxaana waryaheena ka wareystay arrimahaasi nin lagu naaneyso booliis halka aad weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa barnaamijkeena inta aanu ku guda jirnay waxa aad si toosa uga dhageysanayseen qeybaha kala gedisan oo kale ah telefoon number aanu kusoo kordhinay idaacadda kaasi oo ah toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan iyadoo haatan aynu soo gaarnay xilligii aan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeenii inoo soo bilowday saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo iyadoo haatan afarta galabnimo ay dhiman tahay ilaa iyo daqiiqad keliya ayaa waxaan idiin leenahay inta toddobaadka dambe dib dambe barnaamij kaloo xiise leh aan ugu kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureeni yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaanka farsamada inoo haya maxamed siidow mayow waxaanu intaba idiin leenahay sidaasi iyo kulan dambe axadda dambe haddii allaha awooda leh laga helo